wayba siinka salaamay salaanta muslinka tanka qiimo badan waysan erayha assalaamu calaykum siinka naga assalaamu calaykum afka reer alaadiina af carabiga walbama ku liido markii la salaamo way la eray nebad ah isku macnaagi lay assalaamu calaykum layn dhigan markii nebad ee lasan eraysan ma erahasan mahad allah ha markaas siinka naga nebad ah salaan ka bacdishe aad iyo aad yaan ka faraxsana sharaftuun liin waalay iyo munaasabadan nahay oo qiib geliyey aad iyo aad aan ka faraxsana wal runtii farxadday ma qiyaasan karo maana cabiro karo sida yeerta dhalinyarada ha qaba qaabaday sheekadan si gooni ah yaanka mahanage midooda jaamacadaha baydo way basan lahaa ramadaan kariim salaan iyo mahadnaku bacdi way galay batalo dadku ma in sheegas walyaalo badan ay weydiiyeen dhalinyarada si aniga sii kakooyna marka kan dadka dhikanka yaga way galay ba amwalku sheeg inaana walku sheego walaanbi bulshada beedaynimada sidii walaalkayba sheegay bulsho caadiba waljirade bulsho kastana daawilay likulli daain kulli daain lahu dawaa ya marka haddii baana bulsho mbi in daawo lan helo iyo lang maleeye sidii yani leeto wala lang maleeye tilka daaway korna wala sii ku sheegay yani mawduuc way baan ku leeyahay soomaaliya iyonay bulshada baydaanimada marka soomaalidu la sheegaa oo kulaabsa musawrsay ku tusaa tina deerna bulshada naftiisa soomaaliya dalna ete dadna iyo dadka soomaalida oo dalka soomaalida degaayaan lama namunga aan badayin namunka oo la erao reer guuro dad guuraw iyo namunkao leeraho reer degan dad degan iyo dad guuraaw iyo soomaalida badanta lamaada sanan kuwiin marka wayse isugu beegaa kisto muqaarana contrast lamaadan group yase isugu beeya walaayo wadaagan ama kashashalciyin walaasi ku sheegan intii unan galna mawduuc naftiisba reer guuraagu way waa hooli dhagade hoolo dhaqatuun weliba gaar ahaan gaala aan u jeedin reer deganna way waahaha beero dhagade way ka darsada koreyba kisto wal beertana hoolo beerta la dhagama koro sida looda oo kale ka darsada in fact reer galbeedka ama maraykanka markii beeraleyda leeyi way waaha way wahlan hoolo dhagaw beerna dhagaw yale reer guuraagan way waa fiti way keenaba hooli ka een weliba gaala yaan kuweyn marka lamaadan gurub socio economic sho dhaqan dhaqaalasho wayba kasaloweyh siyon dhaqmaayo yaka iyo kasalowe mar lamaad lanka xoolalayda oo reer guuraaga ah wayb waa lan u hanuun isgal jeel isgal badan yihin hanun waa isgalaayan war like walero ma isgalaayan biyo isgalaayan ceelada iyo waro iyo isgalaayan way sigalaayana daaq meeli xoola iyo daaq isla jiraan isigalaayaan way isigalaayana bilaanta iyo isigalaayaan markuusay bilaanta hadii la farxumayo oo kale war isigalaaya marka dhaqansho wayba badayaan dhaqan oo isgal dhiirageliya ama ogolaado dadka reer beerayta ahoo degana waa dad oo nebad hanuun jeedo nebad hanuun jeedin wayba iska dayaayana aha colaadba inti andhiina walaa weelera intay hakindenaalisku moosay yani nabad iyo ka shaqeeyaan oo ku badbaadiyaan bulshooyisho anti olaad baan dhihin yaktidaada mar saddexaad dadka reer guuraaga ah wayb waa dad oo egalitarian egalitarian haddii aan afrikanka weydiiyo oo dhib badanta waa dad oo anis qaba hanua qabweyin dad hanua qabweyin dad oo usalayba gar leh anaa wiilkii oo kale isu gar leh mal gar malku helko my way or no way jidkikayga in la qaada mise jiddu mal helo oo kalen badayin dadka oo dadka deganina waygu wahaansan oo sharci dhuurow xeera qaban xeerka marka guduhu koro xeerkun islaamka ku horreeyey walaa xeerkan isuhuna ranaan islaamka ku horreeyey waana waygu waha maamul oo run alhaantii nabad sheenayo dadka shalreebayo laka shalbaao xeer markii islaamka hoyna shareecadeen inkatasid marka dadka oo beelalayta eh way isdhafaayaan aaba xeerka iyo nay sharciga isdhafaayaan marka nibida koes lamaadan gulub lanka helaan olaad ma dhiikood qorsha tartiiba ta afraad dadka oo reerguraaga way badereemase kisto iyo diinta ashanka hayn hataa unalaabteen jartahe gaaljarmay guutahe lan gaaljarkay weli jir loob jiif hada jir mutawlidan waa unuga geegam talku wade haddina gaala la guure kii hala bilaaway usoo dhamaayo hayo hanagade walaawa wade marka dambe way balanka eraw quraan gorday laakiin miskada toosan yani loob jiif anaga iyo marka runtii way baaba ka yar ahaa dugsigayaaba ka yar ilan languura waa ogda si loo helo male yani walbarashadii diiniga ahayti ka yaraadas wayba ka yaraha xarumoobi oo diinta laka baradaaya ka yaraadas wayba ka yaraadase masaajideedya ka yaraaday iyo mawlayaasha ka yaraaday markaasa maydiye sidiyoon dhaqmaayaan hataa markiio walsha ka diirafadaayaan yani markii una dhaaradaan ama way ka dhaaradaanaba ilahiya ka dhaaradaa wallahi billahi tallahi yaraan laakiin usuwelaya garayba hodhay xeraday xelahay dalaaqan tintamaakinkara waankin dhaarda kasima haan deg markaad fiiri doon wayba more puritania waa dad oo runtii diinta eed injeel fadaayan inta ka dhagamaan oo lanku farigeliyo nagadaaya been mal sheego kor an marka yaraa hoban been sheeg wali tuma jira walhadow isku dhaaf tug lankii unajeeda ribes un dhamaad dilowna dilmaaba jir marka haddada fiirido dadkan kale oo gur reer guraaga ah sidiidas insahelayi mushkilo maa ya beenla sheegay mushkilo m may mushkile walahadi walintona me kasti ma dadkao dhan baaba profession showay nagaday intii ole walay hadaan bantuukan ka hadlaano boolis qaran waa gura jeed shaqadii bada yabanagatiyo dilowkana walba maqle tan shanaad hasinkaaya dadka oo guuraw way waa ida mobile way anigu meel kas inta rawageeka hilago egahdana walaa nagal ka sheegay gaan guure sid lay wareegade lag meel oo salleme dadkun beerayt ana waa sedentary daddegun meel lanka toosaa jirto hataa haddii xoolo ka ka labo beerta way argaase xoola markuwa baldaaga anagadaaa beero kooya haddana baxaayo inta laga wareegay meel kale maselo kan oo deegaanka an la hayn xoolaya way dhii kortay si an wareegayaan in hataa ardha arlaadi on hayn inti galaan oo lis galo y ya dhii korta laakiin lankii beeraleygahay walaashi inta la ogi dhulshay meelila daagay ogi meelila beeradaay ogi haddiisan kanagataan gareeryaalka oo reerlaada oo kale hadii fiirda gareerada way waan dhisantaa structure shay sida kan americaanka geedka beled may an eh characteristics may may tilmaamay haddii leero beledku meel loola dego meel loo biyo laka helaa meel loo inshaga la beeradaa meel loola daaqo soo leeyo meel lila daaqay aad muhiimka dhisada korta meel beerta hayti eelba qodo korta yani nidaam cajiib ay leeyihiin oo laga shalbaaw tanlihaad less speaking less respecting women's right dadka reer guuraaga bilaanta anoo ma ixtiraamen bilaanta idan goronyo way ka raana geela geeda hoostiis mel markii la garta la gooyo meelo geeda hoostiis markii la fadhiyo bilaan ma fadhiyo gor meelo la fadhiyo ayaan ku xataa way dhiga sana hadii la rahaa representation bilaan sumathil korte dadka reer guuraaga ayaa ka dhib badan aan bilaan aan bilaan ima tilaasa geleys meelo ima tilaasa hadyadan koyto dadku oo degan hadyadan koyto wayba aragaasta bilaanti inkastoo bilaan soomaaliya kulisha dhiblay qabto laakiin hadda way maleesay baa ama lay ineedkii kan oo dadka degan ama roonyi walbarashi lan ogolaaday birsho way hela kortee bilaan oo dadka degan oo widaad nagatay sheekh nagatay la hela kor way la hela kor bilaan dadka degan oo business suubyaasoo ganacsi leeha araga korta way arga korteebaa bilaante dadka degan oo bersho owliye nagdeen argaas ogoyimbiyo musin ku dheer way kuduwanta abdurk ogoyimbiyow xasan diinow ala ilere abdurga kaduwanta bilaanlayna migil wal seede mahiiba lahakirade lakiiba dhibaato qabanne weydiisaday un reer sarmaaneed way baa jirtay abbay ideegow abbay ideegow hasnoo buraa haddiisan dheegden buur garweyne buurtoleero iyo korshe ka duugan daweelerey dadkoo kale la duug afarta imid oo sobka yaal abbay ideegow shana yaleere haddii aad xeebo seet way argaatay masalan weliyad la eraw dadama city dadama city waa jimini iyo jimbalaad iyo kagobay jirtay dadkaan yimid jirtay baraw baraw baraw dalka ziyaarada marka macnaha anan ka jeedo waa bilaanto inkastoo yani si la fadaay dadka degan yuratiyon indeersiyan haddana laakiin walaa soo kale la keenay todoba i d p wayba ka badanta sidii taariikhda hayd sheegahay geedku sheegahay dadkun guuraw i d b da ka badadaas waayo wayba jire dagaalla jira weli isgalaayan waatanaa sheegay wayba jaree abaaro badana qaba wayba jaree cudurro badana qaba markaa bogtaalaya way han bogtaalayaana meel oo la degenyi kasoo nego jarti han bogtaalayan wal hadho waaye run ahaantii sida hadda i d p da ka mahaalada markii unta kooyaan war haddii ii jiray war hadho waa ii jiray habara la kadare hadis megeley haddii bilaanagtan harti la kadare beero lansuubiye sida america un aan hadda aan hata american ah american oo way ahaa naturalized lanla dabiicadeeyey american oo boqolkiiba boqol way oo noqon aha aan madaxweyne lenin rooro kornamee walkaloo american suubigo dhalinyaro marka dhalana marka naturalization waa la raw inta baybadan ku koreeyay america marka america sidii ay lama boqol iyo toddobaatan san waa sajir umru shaqaali kasima anta way balka naturalize gareeyay dadka ku rooreen waqooyigaas iyo barigaas inta way la jiray baa hadda ku baal reer baydhawad aniga sidii ay america aan door gudubay sideedaad ha haddii contrastada taasuba dadka oo beeralayda degan yihin ha madad hanuun i d b da ka yarta muddo dareer badan sideed shayka qabiilka la rabo shayka qabiilka la rabo waa hanuunka xoog badan yaa dadka reer guuraaga iyo ka xoog badan qabiil wayb waa phenomena oo adduunyada hamar laha marna male europeanka hamaran asian laha marna male welka gudube xilligii qabiilka waa dhaafe ilaa geeka ooba qabiil lagu sheekayo dadkaasa qabiilnimada ka badan yani badidiinta hadda dadku dhalinyarada tahay markuusay qabaa-ilka ka wareerasa walaa may haay ay hayti inta ka dhiyo intuu markii la guro reerka dadka degan marka qabiilkii way buaha ka yaraade qabiilka reer guuraaga lankoola ka abtirsade hiblow hiblow hiblow hiblow hiblow hiblow lankuwa galaas qabiilkii magaashay waynaagday lankuwa magaashay naagday dadka degan haddii fiirdo qabiilsho qabiilka jara laakiin haddana way arkaase iyo ha ka jiraan marxalad oo qabiilka lagu gudbaayo ya dareemas oo way arkaase haddaan reer baydhow haddaan reer baydhow laga fadana adgu ama xataa reer bay ma jiraan reer bay iyo reer bokool reerki way lan laka tacallujiyey ha wala raw territorial identity dhulal dhulal dhulalka laka lamaanay marka lanka reer baydhow ama reer bay ama reer bogole yani maslaxa way jirtay oo yoo dhan wada leeyin kasima maslaxadaas oo dadku dhan ku dhahayso iyo reerkii way ka dhinkaas reer wiino ahoo kaalay arag reer maanyo reer xamar mace walaagiyuda lankabtirsuwaayan dadku magaagii reer reerka lagu wada laakiin way waa reerku wiinu sida dadku fikirayaan sagaalaad tumuhabisin sheegay hoola galay waqtan noobad loo haya tan sagaalada way buha dadku oo reer guuraaga eh way buha more homogenous homogenous way buha dad oo an isna nag isdale ilan waabtiun erni hataa qabiilsho dogooleda ku jeedayeen marka homogeneitida ka badan wal dadkii mashashad eh markii adag koyto bereyt adag koyto way arkaase ha heterogeneity dad oo shashad eh heterogeneous yan koyaas oo yani dadkii dad oo strictly lankoo ka abtirsaama maslaxadaas guud iyo wada difaaceen oo isla leeyin wartun hooba dadkii meela degaa iyo maslaxadii kajartaha iyo difaacayaan tumanaad wayb waa reer guuraagow hal aflay ka hadlaa soomaalida gaal jirte oo waa oo jirta hal afba qaba af maxaa leeraw ya ka hadlaa dadka degan meelowsi dad koyto afaf kale habaya qalin kale ma qaba af jiidu af tunni af dabare af mishinguli af chimini af chimlazi afaf badan badan yaa jiraan oo marka ma idaayasayban multilingual society dad oo afaf badan qabaan kasima oo tilmaamo doonta multicultural dhaqano oo sharciya bahay iyogo saas afaf iyo an badan yihiin wayba adeegsadaanaba afka mayta af maay iyo way eeba waleeraw lingua franca kan iyo ka shaqaysadaan way ku ahaa ummad kastaba lingua franca qabto kasima un america afaf badan ajir laakiin way leerayba ingiriis aan roona kaas adeegsanayn kasima canadianka wayba qabaan aha afaf badan laakiin way leerayba faransiiska iyo ingiriiska adeegsanayn marka dadku saasoo kale lakiin afaf badan ha leeyihin laakiin hal afa adeegsadaan lanka jiidada ee lanka tuniga ee lanka dabareega ee kulli shogordaan ma waayo businesskiya ka jira waa lagada safaraas safaraasa afkii oo tijaarada waay magarate marka dadyooga aan hasin sheegay oo tuman ka calaamadood aan idinku tilmaamay wilisho ma qabna maamuul siyaasi oo yo dhow isla leeyin ilaa wakti dhow laba meelis isku degnaayo kan wa wareegan meelisa ka wareegin jiri kidegan degnaayo laakiin maamuul siyaasi oo yo dhan ku dhaxway way waxaan ka bilaabi doontay waktiyadii isticmaalkaa bilaabaas boqol let's say boqol sano ka hor boqol sano ka hor gumaystayaal araama ku haya gumaystayaashiya way susuubiyeenaba waleeraw nationhood iyo sida loo dhisaawiyaasa walaasa la bilaabay kun sagaa boqol iyo soddon elity talyaaniga markii uus wada qoobsaday soomaalidan koofureed oo ethoobiana qoobsaday weerar weerar abisinia transitionka lagal transisay markuusu guulaysaday wal horban dheglaha bahay waleera waleera la grande somalia somali weyn waleera ayaa lankaas sheegay la grande somalia marka dadkii oo araadu roogoy meelkas roogoy nafsiyooba ku qalan daaqdeen malaha walaan wal shaqeey kuru wal isku daro kuru grande somalia afar sano yay jirteen male ilaa shan sano ka dhowaad talyaanigii baa dhacbay naftiisa تلاني ولا شاني سنة تيزا بدأ كون سال دول كوي فرتنكي يكمل تلاني تلاني فوراي يلا رأي إن ليلاك بلا وراس marka afartan iyo kowdii waliku dambooyi iyo kisto mar walaayo dheerada hadii aan waqti helo een bushigaana markaas hayn bare afartan iyo kowdii markii oo talyaaniga jabi muslima jabne jarmanga jabi jab jab japan dan jabsi waliba la dhibi xulafadii oo ingiriiska faransiiska maraykanka iyo ruushka way ereenaha dadkii oo dadkaas uuna ku xuraynin saweelana may talaan waliska magadi mugoontinta saweelalahan landeen horta ay nin haaya iyo kobti intuna hoftaladan soomaaliya marka way leereebaha ingiriiso adi nin haayas una haddii ruush eena maraykan eena faransiis eena ka kaalmayaan bes meelo kale wayla kaso suubiyay dawlado oo ha dad badan ay reegan walaa walaa ismidada kor ismaamulo kor iyo jireen soomaalida wayla ka tuhmay baha inga in ismaamulo kor wayla ka tuhmay afartan iyo shantii kun sagaal boqol afartan iyo shantii wayba abuurantay united nations walero united nationkii haddana lanka dari mas-uuliyadda in dalalka occupied enemy territories walila kuweelo fadi iyuu sheegan united nations afartan iyo toddobadii way habdirta ehe guddi commission oo la yidhahdo the four powers commission afarta dawladood xooga eh guddishii oo abay bayloadan kooye durseeda million sena male dhamankoo dhan waan ka wareegaya wayba nawarsadaaynaba ismaamul kordaa iska filantiina sarasan weere dooda taas haydi waktigaasi way habahay axzaab siyaasiya habati oo sadanka weeyeen hasbiye too leeraw leega too leeraw iyo too leeraw conferenca sideedada markaas dhadhaal lahaayeen xisbiga leegada wayba ka badanaha dhaqankii reer guuraaga ka badanaa markaan fiiri taariikhdiisa markii la warsaday madaxda leegada way reenaa wayla wayla weydiiyey baha aysan deersiiyo isin baa mis xukumo korno latina si isan isku xukuntaana lasin deersiye iyo aysan deersiye nidaam la yidhaha wasaya trustishi ee la suubiyay aysan galanka wada si isinay iska maamula leega way artay we need all four un afarta bal fadaan afarta bal intay na deersiyaan iyo fadaan idan lana yaabi ra'yigaasi weleehay maay afarta un isuna sheego haytaan isku af mihiini isku diin mihiini isku siyaasad mihiini communism iyo capitalism maysana weelada maay wartin ku halaabale halkooshe bay qaado way ka jawaabeen ah qofay qofay afar xalaad u irmaan tahay iyo qofay mid qura u irmaan tahay ma isku midba kortima aan marka way baqad way naqdeen dad oo walay maadan fadaan oo iyo maadan shaqay wal iyo ka shaqayn ee walaan afartan dawladood ku sugay wal iyo fadaan daawle hata ngur le hata wala haram dawlad ku sugay hasbi wal warsi sawa sarsan wala hasbi warte una Ethiopia iyo ni South Africa waleen haynab waleen nin gorow wal muuqo may jirada South Africa way waa apartheid yaka jirada waa misto kor Ethiopia walaadan loo dhahoyto laakiin wali ku heriba wal muuqo conference lan seedi way la la safarasan iyo way rena ba si iday sideen unu talyaaniga hanin nagado iyo fadaanay conference yani hadalshay macquul maadaama iyo specifically maran la weel warsayba dawladda sindiirsiyo tew hasbi walaago ku shakiisanta laakiin yaan macquul dadku ereen un afarta ba fadaana wayba noo dhumiyeenaba fursadii in kuwiinaytay markaasoo ingiriiska laagada usu dhisay usu dabaryaay way fadaayeen tiyo eraan ingiriisa naji indirsi waayo ingiriiska waqtigaas oo lagu reeba jabuuti inta kale buu isu galantahay somaliland hortibaba isticmaarsaday n f t galantada ka jirti tanna waati markii talyaaniga la dhiibiya hanka darsanti marka lanka karoonol eragor ama lay dadku neeldeersiya saasa la qiyaaso kolba kilaha afara fadaanadii walana halayd wala meelo ka jira mata aan tilmaamo bulshada ama meelo ya ya ka jira oo eh aan oo walban kooban yaa fadee intaan noolado wasaayadii talyaaniga xoogaysatii wadariba talyaani ha nagada tuman sana kada nineteen fifty to sixty talyaaniyo wadaray walkoo war qabay adina u n dhumankoo damboysa magaasha wadarayba afis amministrazione fiduciaria italiano della Somalia. Afis adii nin road laakiin ka kaalmayaan dad ku meeldeysay gaal jirtii marka ma eran hadan markii la la eray mayn shaqo ay waysantiin wixii talyaani laga waayo qarumaha midoobay baan baa laga heli wixii qarumaha midoobay laga waayo talyaani baa laga heli maxaa dhibaato jirta miilo lama ku damo dad baa haysanee والنسيو هذه ما بس إن شاء الله بوشي بداينا مو هكذا هذا مرة هوينا دواي هوينا دواي اللي هذنك يلا ديري أنت اللي هذنك اللي نديرنا والله عليه ولا كستافسن public service سكول لها تا اسبتال لها تا جيد لها تا كل شيء ولا كل بقى beeso oo lagu sheenay un t ama talyaaniga ilaa xataa hoteelada ninka roonay markii aleen jubba iyo shabeelle la jiray wayba laka dhisay beeso oo laha tuuri ee laka dhisay jidateeda inka horreeyey furdooyinka inka horreeyey walaasaa laka dhisay lixdankii hoob la kooyay brimo lulio markii calanka la saaraay baarlamaanka shiri baarlamaanka soomaaliyeed markaas boqol iyo labaatan iyo saddeexay war fadheedii wayba laku buramayahay budgetka soomaaliya amiin suge senaki budgetkii republic of soomaaliya deficit iyo gale beesumaka jardamid helmay tale tagaana la tuubsid helimeelun adin iyo damboytay wan meeli walma ka jiraan saweelan niinkab budgetkaana niinkab budgetkii qarankii dhan way nagaday in la kabo in la hantuugsado all international organization un leh hata e e c european economic community common market insheegada world bank league of arab states jaamacadda carabta tuugsiga badday organization of islamic conference muslimiinta yalo tuugsada the non aligned movements nam dadkii way walba mahayaan dawladna wal sheegay ma baxayaan waliyo ka maamulaan dalkii walaa lansuubi hadda ma aanaysin ka maamul fadhiis bay isu mahayaan iyadoo halkaasay xiliyadii lixdameydii ilaa lixdan isiyeedkii soomaaliya ay fahamtay magalan b ka saabsan sadaqadan iyo lan aruriyow way la raahideen soomaaliya waa the graveyard of foreign aid afragi sadaqada adduunka yanaga wallay la siiyee wal siiyee wal siiyee wal maa ku bahay xaaladda iyadoo saasata way koytay baha dad askare kooyna mu cusub eh iyo dalkii qursade askartii markii qobsadeen soomaaliya wayoon ha ka furmay oo ha binaan muulu dhaqaale xumo xoolo ma leh way dhaxleena dawlad oo dhaqaale shay ciidan liidada dawlad oo dadshay isgagalsiyin qabiil qabiil isgagalsiyin may tale toddobaatanayadii ilaa siddeetanayadii wayba adduunyada caanka ah waa la eraw cold war dagaalkii oo gaboobkahay dagaal gaboobkahay baasi ka jirta marka dawladdii oo militariga ahayti bahaayaan way way inseedaanaba ruushka ilaa lixdamada dhan way laka tartamay afrikaanku unse dhinigay halmaray amerikaana weli anse dhinigay halmaray yoo laka tartamay kadibaa ruush way kale haa aan dhinigay halmar ani walka siiya taasaan aan horeyti yani dawladdii militariga ruushka ka bilaabay ruushow hub saanad hunguro walkasta tacliin kumaya boqolaal kun maybe yani ruushsiya la qaadaa scholarship taasadheed walaa yarba hor la roogi haddana ruushkiyaa la isgalay Ah, isgalo golma haddana maraykanka laga wareegay haddana maraykanka dhugow yaa la galay cold work intay dareeriba soomaaliya nidaamka militariga wayba intaas sadaqo kuweydiisdeeye lan allaale lanki ero lankun hayin dil ethiopia lakii dire kenya lakii dire lankale lakii dire yolayga ba iska rursaan dhalinyaradii soomaaliyeed wayba ka dhamaatay dagaalo oo maabulangordaan oo mala yani guuldaro nineteen seventy seven sii la socota dagaalkii ethiopia marka siyaad bare waa lamaadma ku faa'iidayso yanugu hayo either with the soviet union or with the united states of america tiya burburtay marka late eightieski midoogii soviet midoogii baa burburay kadibna berlin derbigii wal qaaday jarmal midoobdii intu adduun way ha way habahay adduunka hal power oo amerikaan la eraw lan oo hadda oo la- la- la kala gorgorto wala waasiin marka ilangeegimada way aragtay wallahi haddii aad walinsiin ana kan aan bahay meelu hal power la jirto sala waada ya dawladdii militariga marka wayba iska deeshay nidaamkii shaaba khatar galay marka dawladdu dhiyaas salawada wali hubce iyo saanada la qoruriyo ingiriis iyo ahaan maraykanka iyo ruushka yaalan way bilaabatay in la suubiyo maleeshiyas oo difaaco nidaamka shaqadii yome lan allaale lanka nidaamka horjeedo adow waayo oo la dagaalamo huba la sii hayo hunguri la sii hayo way la difaacayba nidaamkii militariga wayba jira sheeko kaftan ee dadka oo banaanka bees ku sheenayaan geekasay todobaatanayadii wayba aan karoonayay baa dadka khaliijka kuwayaan khaliijka laa ka shaqeeya dheeray warkooye dadka khaliijka kuwayay way banaanaysa qabay bilaanto oo jaadka gololaas way ambiyanaba janaale lan janaale ee kooy besu geek walgabigay isu biyay jaadka inta siduu mal dhawaadka janaale si lag ogaayay way kuwaylan leeraw jabhad sheekadii waa galay jabhad baa yimi ee janaalow ka buldhe faa'iido ma liidi walan koobaysa bala iyo meelaha kale meel ku tab tibay abuurtii maleeshiyaaskii dawladda suubsatay maleeshiyooyin kale oo qabiil ah boqoy s n m a kumid ah s s d f iyo kumid ah u s c a kumid ah s d m iyo kumid ah s n f s n a wal badan iyaa foofin oo kullisho yoon la diri lahayn siyaad barre la diri lahayn marka dambana guulaysadeen in siyaad barre dalka ku qaadano usmeel ku rooro iyo dhiid nasiib daro dadku oo lankun la diri lahayn shayga keliya iyo ku midaysanaayeen waxa ay tahay ha lankun meel harku qaado inta kaleba iska diidinyi lan kastaba waa ilay hoob lagu qaado ani nagada meel ani ani qaado maabha sheeganayo haddii haddii aan sheego badan soomaalida la lindiga fadi la nerfadi unu saasa fadaane almeena murunga abdhi fadi ogda taasa aan qarsan jabhad kastaba hooba siyaad barreed la qaado ani madaxweyne nagda nasiib daro ti wala soo qabsadii dareer waayti dadkii horti mariyadii walaunga qaado jiray lay qaado loo galeen somaliland immediately waa tii erdi aan maab soomaali mihi kubadkii walaa heliiskii laka jiray ku sii dortay dalkii wayba ka dhiyay barakac weyn iyo ka dhiyay sirlo weelaw male soomaaliya dawladba male tawantiin aan maleeya soomaaliya way dharayba the first failed state statekii burburi yalnerjel hadduu laaba roona safal haningali libya failed state way suuriya failed state way in sheegado yemen failed state way iyo kas laakiin una lehayn wal failed state la eraayo lanka soomaaliya marka soomaaliya tala gabada jiri walaahi walaa ka sheega war hun hayo wal ol ku shi hawaaya abaar oo bani aadan abuur yaa araadi ka dhidi dadki deganaayo beer dhulsho abaar oo man made famine iyo dalki araadi ka dhidi silo walaa male adduun weynaha fiiri walaa saweana wayba dhiiday in la hadiro operation restore hope maraykanka meelowusia kala jeedi jireen misgi iyo walaa dayawradaasho wayba la keleeyaa dadkii oo deganaayay deeqda xataa haddii lalan sheeno maaba hadiira suuq حتى بيلك يروان أبا كتاب القربان هو كتجاس إذا يدورون بعض دي الدين مجياس بيلته دتيس أما بجاي كرتون بقولوا قاعد فكذا في واتيو باهي يوني أون لما لا ينسي متوتي أولم بي بيلو بيلو جنايل قرر جري the city of death بيلتكي لما شذر dadka diin imir fleeg la raw ama dadka deg in kulishooda way bahayba wala raw the triangle of death sida geesligi dhimashada yalanin bi wayba nasiib la kuweel dhalay adduun weynaha qayli united nations oo hanin jirtay ha maamul wala raw unison united nations operations in somalia سيجيك مريض ولا يخش إلى يوم ويجيك جرته هنا تكون س كتلا لاين سيسك مامو لاين ولي تيجي يونسام زي ما تقول تين حافظون طاقة يالي أو حرمتو محتوي ده هايتي أم لما يو بين ما ما يصير دان أساسا ولا هذا مجو هورر كيو هنغرلاندي وصي غرابي سوالا walaha baa waay dadkii wali Soomaaliya waa bati marro bati hani kalena gee ku gee bug iyo baa wali Soomaaliya waay wali sidii Unison ko ila mi haydi Unison 1 and 2 markii la kulmay walaal Melbourne Injeed soo tagan 1995 Unison weerti aan isdii dadku aan walaan suubi kor male haddana way habahay vacuum wa dadkii meelyar teegin wili dadkiiroodan dalki jara laakiin dawlad ma qabaan xisa la weeday ma tale way bilaabatay han dadkii oo oo ii sheegaya horta beedayaalka ay way bilaabenaa ha waanu heshinaynaa mushkilad maahay waa in la qabtaa shirar nabadeed shir nabadeed iyo la qabade shir nabadeedkii inta la qabade ولا نبي peace tourism نيروبي أديس أبابا كايرو أفكر جلسة five stars hotels ما يصير ما يصير أنا أوكي ما لقى يصير هدي زين قرر هذا أوكي ويا هدي أنا لي لي ورثة فدي ولا جماعة بكرة ما يصير وايو waayo way jireen dhaqanka kiikan nabadiyo sheena kor runtii kulayba kanaga kanaga doonana shir nabadeedyo umaaban helaan gee ku geesho dhaylan bahasho dhaylan bahasho dhaylan yani meelo sabta ka qowantay way waha sumay horta dalka lan qowd waay hooba shir nabadeed fayda bi hooba nabadeed fayda bil fadal maya wadi banaanka salaad shira deman alla ka jari shirteedii oo nabadil maashi lambi oo tourismada hayti waxa la baahayna dawlad la eraw dawlad oo community ee transitional wala raha suubiya waynay argaas hadalkii dawlad iyo isoo hayaan ti oburburti laybo sanadii baad fadaas burburku si lagu baa may mis weydiyaaso isan dawlad horta waa qaba jirtay in ma siin ku halay mali karo dawlad suubinan sidii layna suubinan lagu qorday Einstein lan oo scientist ee jira oo Amerikaan ee weeray laakiin oo rokotka ah weyla ka gorday weerayba tal tal helo fale xisaabas ubi xisaabtu markuu la iska diray iska diray way faday natiijadii koowad hanbadii qalad tahay ku failantii hanbato and he repeats all over again and again sidii lay weelay lankii dalleemay isma bedel walaal qalad waa baan garanaga waxa dawladoogi transition aan la ka sheegaa national la ka sheegaa federal la ka sheegaa kullu sho weelay suubiyaana ti walaab halay oo kale ki suubiyaana sidee marka meel faa'iido ku weelay barlamaanadii la suubiyeen horey transitional leh adana national leh adana wali adan the lawmakers the sharani ndiyo ya mishaar shuf n g o bi dibutaatiyaalkeeda dawlad oo dibutaatiyaasha hataa mishaaran sii kordho weli maydhi dibutaatiyaasha waa tii boqol iyo labaatan dil ay ahaada jireen way walaalan badi waybu hambeeso badan helneen dad badan walqaabeeno shaqi biyow ka budo dawladii naga dad ka shaqa ma laga qabto laba boqol soddon saddex boqol ka dhawey kasi ma nasiib darri hayti runtii yani in dad oo barlamaanshay mishaarshii lankala biyow n g o biyow ceeb iyo fadiya yahay unemployment una america wayba ku- wayba kuqayli ahaayeen three point something iyo un- unemployment meelu uga rafaasay soomaaliya unemployment meegow one hundred percent iyo one hundred plus percent wey shaqo ma jirto meel shaqo ma taalo waliyaroo shaqo ha helayna way leexaan dawlad alaybu walahaadan marka iga damboyti markii yareen federaala suubiyaana federaalkii waa kusii doribo waayo wayba weeldhanayha meega madaxweyne qabna usantu madaxweyne haddii halen kale qaba fadi haan kale mishaarshi waa ningara fadowda antum ayin sheeg ada wasiir isla isla wasiirka ilaahyo kasi ma wasiirka caafimaadka iyo dhan qaba he antum wasiir caafimaad mayn ku baahno antum wasiir walbarasho antum wasiir xoolo antum wasiir xoolo soomaaliya way marashay haddii wasaaradahooda siyatuun ku dhowyan malay haddii ku badan arag siyatuun wasiir america waa the most powerful state adduunyada inkumiyu dadshena noo badanyi bulshena noo baaxad wenyi america toban iyo afar wasiira qabto yaa dhump lana jejeeyey kasi ma waa inka damboye lakadari wasiirka leeraw homeland security marka hore interior ka haysay laakiin haddii ada badida badida toban iyo afartan meeshaan wasiir una oo tiradaana meego war iska haysan marka madow sumaga inayna siyada inayna isku badana dadkaasa way laka leeba intaasoo wasiiro la tii kuska guuro ma eh qanjo u guuro way jiree walla eraw xawaalad walla eraw jira nidaamka xawaaladda soomaaliya way baa ka abuuraya beeday um, beesa meel la ku diri iyo toonto lisa dhaafsado iyo iyo soo tuur iyo mase wayba abuurtayaan dadka xawaalada way suubiyahaana billions of dollars inuu suubiyahaana taxina diyaaya wali meel walaabi yaala ma ushiini ay xawaalay aan haddii aaday boqol dollar handira wayba dhiyaasay aaday walan weeray hay hay care si kintaal aada sokor qabte maya sokoraa horta birka ugu gooye burkinyaale nuskubro si langwed aaday beeso meelaad walaagi jole kan dukaan ka leena way waa ki xawaalad natiisu usalay double iyo oo faa'iido hay ogaada aadayda baa hungurlayn baan haday hungurka nasi may may- mushkila ma ogaada wayba la diidaye in system oo xalaal ah aan aaday boqolkaan ka dilo karo in anayo maro maayan si kala marii karo markiiba faa'iidinka jirta maadaama iyo taxin engineer dhan suubiyaan inyo diidan in bangiye la suubiyo inyo diidan in postal service la suubiyo posta la suubiyo inyo diidan isgaarsiin oo xalaala intii suubiyaan kulli show way nugu hayaanaba beesuun dadku masaakiinta hadda dadka hadda isin latin america jiraan iyo kanada jiraan wallahi idid iyo rafaad wali ka suubiyaana yaa diroa way waaysiinaa hab oo xalaal oo waayo waayo ku dirsan لازم أسوق باها أريد تجيب شو باهني هذا يوم تروح يا حسب دراسة لأن لكن ما يقول نقد سي إي أو واي chief financial officer أو هفشيل ويك اللي حفيز كان عن سنك يا لك هو بصورة دون لندن هك اللي دبي هك اللي قطر هك اللي سيدني هك اللي ميرس إنك الله يعني سي إي أو قد هفشيل رجعت بس أسوق هذا أغلى كلامه سنتكي إنتاسو مليون إنتي هذا ريكو dhankoo aada oo kale Horgreed way baan ku way hadda n bulshigii baydaanimadii aan ku wayay bulshigii baydaanimada tun yani suubi shalmaygeeda markaan ku waygii lamaadkii qaraab salaama idinka maalin fuulkanka bani markun hanaga daani way way way argayeen dad badan oo jitaayan ay dhown jeedaan marka dadku may may jarmaysge mudaharada qabana intun dadeen may sangay may leer may higa wal jiran gaabshiir iyo dadal wal biyayan besi jarta en wax ku tabeena gaali shoo ku tabeen beertiyo ku tabeen beertaasi waqtigii oo mudoonaytay la fala jariyo en ma farada koraan beertiyo ma goosada koraan way ba la tusay nidaam oo beedaynimo ee raw haasabak noola qortay waana dulli waay runtii dullinimo waay kas imaam xikmad carabiya jirta eraasi oo gobihaan lantiri way eraasi radulcaqli yashqaa fi lnaciimi bicaqlihi wa akhu ljahaalati fi shaqaawati yancamu lanka caqliga leh nicmada jirta ya yaraaysaya male wal ku fayl jiraan oo weydiiyay lanka aqlad aan lahaynina shaqaawada isku noolayaan qabanti nicmad marka dadkii Soomaaliya raay tan abad weyn areera wal fayl jirta in sadaqa raadis hadan si badato oo dadkii landiido beerasho hoolasho maaba jiraan bismi jirta may may daawo gale hadda walbadan insi ku sheego yani silan daawi lahay bushugun iyo waasi ku sheega bushugun waba daawadiis la fadaw aan way qayba kow way ba aha in nabad la helo nabad laan ogaa walaa un lenin iskoola la faday iyo isbitaala la faday iyo horumarin beereeda la faday iyo ma helaana waba nabad ba jarna inshaagaas iskoolka aan dhisi maayo hal hal bomb laba ku filan bum waa wasidantiida isbitaalkaysaas beertay hob hayn godka waa wadada oo qaadeen hoolagay waa boileray bool qaadeen marka hooba nabad la waayo oo nabad oo xalaale oo saxay hooba la waayo mushugun sida in jira laakiin marka way lahaa nabad waa yalow nabad nabadii sida weydii lahay weydiinen سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي ذا وحي العزم يا هاي إلهي هنون بالدولة جري مركوسي حتى إلهي نفتيز ولا أبو تسو عنا نضو مركوسي هاي ربي أرني كيف تحيي الموتى ما ي... ولا هي أولم تؤمن ما ما بيؤمن سنيديا ما ما ما إلهي بيؤمن سنيديا ولكن ليطمئن قلبي في قلبي لين كديك لك كي ويدي هاي معي وكر دباطي المجال مركي اس بيت كي تهري اس قسي كسي ريشي ما كك دسن إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زعم دو عسل لا يتوبي دو عسل ما يعيدي رب اجعل هذا البلد آمنا سيدي إبراهيم حتى ويسو راسي تكشو دي ورايدون بيقور ما يسو راس إن هرتن نبت لهلا ما يسألك تكده هبر يتنجر سألك السوا ما يسألك حاجة مركا اجعل هذا البلد آمنا مركز بعض إله ونور أن نعبد الأصنام لا لكن في رسي يعني أساسية وين قديته shayga nabadle rab tan lamaad oo aan islaabayday kun walku bakor way weliba nabad way faday nabad way faday to oo ka salaysan dhaqankii soomaalida iyo la faday haddii nabad ka salaysan kan soomaalida la waayo nabad ma kuways haddaba wal iska day meega gornahay lahashiri sasing ee nabad ku qaadanayn labisun model oo afrika lagu sheeni ko un tashanti ko ethiopia shanti ko hebrow shani tirays qaad tiibtana ku muuqan nabadii sidii la soo bil haya ku muuqan dina raadin haddii la nagado tiitan anay malayba nabado wal hada fadii beedayna shaqeeyo fadii tan labaad waa in qayb waa in la suubiyo dawlad oo national ah in la suubiyo dawlad national ah in la dhiso reerada weerjeednaba sohon runtii meel er abala mari walaal masaa ka bilaawdan ka nagnag may soomaalinimada saa ka bilaawda fiirnay horta ya sentaa ka deerti taas haddii unka naganaan wayba noo hereeye mogdigu laka jaro marba inta la shablisaayo inta la shablisaayo inoo hore inoo here ka naganayn marka soomaalinimada markuu wada dherganaysa hada jirtay weydiinana ama meel faa'iido ka jirta nagalaas tan saddexaadana male bedainta lagu bahaw wayb waa ahaan ma in la diido in la diido foreign aid haddii dawladdaas soomaaliya dhisanto iyaaba dawlad laka heliyay oo nabad haka dhisan erto inya erto unamugu almeena dhowrka sano walba idnala siinay yani way weydiin waayaan markaasi dadkii inyo isku filaansho weydiyaan ogda haddii aana tuugsadaayo markaas walaa qaadaaw meel ma diiraw bal erneenba nimayahow raalahaada nagan al walba i siida magartay ani iska dayay bal inti ana tuugsado maana foreign aidkaas haddii la yaraayo la roojiyo waxa baasay dadka shaqaysaa asima yani lankii boqol dollar america ama canada lanku diraayo haddii la diro waayo wayba jidaan ba tariku waa isogda abeertee ka nagadee gaalee ka nagadee hoolee ka nagadee warkoonku way kor marka foreign aidka in la limit garayo aan wayn agayba wayba sheeno kortay ha beedaynimada aan yaraay korto saas daraadie aan kolley yani isqiimin baa ka buutan talooyin badan qabtaan anahaas bilaawe afartan shay in maaragne aan malayo ama laku kubaha karo bushugun beedaynimada waybasan lahaa marlama nagan alla iyada aan mahadsantiin wali tacliiqe ama isan qabtaan isinsan jirta asalaamu calaykum waxmatullah barakatu